بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dhammaantiin walaalaha meesha jooga rag iyo dumar assalaamu calaykum waraxmat ullah salaamtaas islaamka ka dambow marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdo almanhaju fi اddiin ama istimraariyat almanhaj alislaami oo maanta min nabiyullaahi nuux calayhi الsalaam ilaa muxamed calayhi الsalaatu wassalaam waxau saldhigiisu yahay ama uu ku rakisan yahay had iyo jeeraale markii la fiiriyo waxyiga rabbaaniga ilaahay wuxuu soo diray subxaanahu wa tacaala rusul nebiyullaahi nuux ka soo bilaaw ilaa muxamed calayhi salaatu wassalaam rusushaasna wuxuu ku soo diray ka midaysnaayeen sharaa'icda kale ha ku kala gedisnaadeen laakiin mid ay ka midaysnaayeen ayaa jirto miday ka midaysnaayeen ayaa jirto waxa weeyaan ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayro ilaahay caabuda ilaahay maaha ilaah kale xaqnimo lagu caabudaa ma jiree ilaahay caabuda saasay la yimaadeen manhajkaasu isma bedelo ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay waa manhaj rabbaani ah waa manhaj yacni ilaahay ou raalli ka yahay subxaanahu wa tacaala isaga uu soo diray weeye waxaa marka jira manhajkaasi istimraariyadiisu meel cidlaa kama socdee daa'iman waxaa jira loolan adag ama qallafsan oo u dhaxeeya dadka manhajkaasi xambaaraya iyo dadka ka soo horjeeda manhajkaas yacni qofku inuu aada u fahma lagama maarmaan waayo waayo qofku hadduu loolan yiraa waa gelayaa asaana aqoonin ciduu la loolamayo mushkilad kale weeye iyada naftigeeda marka qofka muslimkaahi inuu gartaahi lagama maarmaan weeye arrintaa iyada ah ouna fahmo si cadna ou u garto lagama maarmaan weeye ilaahay agtiisa isma bedelaan ihi marka siraac ama dagaal joogto ah yaa ka dhaxeeya dadka manhajka rabbaanigaa wada iyo dadka ka soo horjeeda daa'iman oo la dhihi karayo waxa weeyaan bayna ahlilxaq dadka xaqa wada oo manhajkaas rabbaanigaa xambaarsan oo ay ugu horreeyaan rususha iyo ambiyada ilaahay oo soo diray iyo dadkii ayaga raaceen rususha ayaa kow ka ah ambiyada ilaahay dadkii ayaga raaceen ee rumeeyeen manhajkaasna ku laasimo ku socda oo iska dhaxla ayaguba jiilan bacda jiilin iska dhaxla ayagu ilaa yowmi alqiyaama haddii dadka noocaasa marka la fiiriyo ee aan manhajkaas isagaa ka teginin manhajkaas rabbaaniga aan ka teginin markii caalamka loo fiiriyo dad aada u yar weeyaan muslimiintoo dhan markii la fiirsho guud ahaan waa dad yar waa guud ahaan sawaadka muslimka la yidhaahdo laakiin markii la yidhaahdo dadka manhajkaas xambaarsan oo sidaan oo diinta islaamka daa'iman saldhigga oo markii la fiiriyo waxa weeyaan waa dad aada u yar weeye maxaa yeelay dadku marka horey guud ahaan iska joogaan dad badanaa sheegtoo yidhaahdaa waana ha yidhaahdaa laakiin markii runrunta la iskugu yimaado oo isaga la iskugu soo galo dad badan baa faraha ka laabtoo yidhahda annagu shuqul aan ku leenaha ma jirto wax alla wixii calaamad ou lahaay oo dhanna way ka siibtaanoo way ka tagaan waxay isku dayaan inaan lagu soo raadsanin dadkaas marka ku hara in lagu soo raadsado oo ku hara in lagula dagaalamaa dad aada u yar weeyaan markii la fiirsho xagga cadadka dadka markii la fiiriyo dad aada u yar weeyaan cadadka marka aan leenahay tirada marka aan leenahay dadkaasi dadka aada u yar weeye calaa wajhi lardi marka la fiiriyo guud ahaan muslimiintu markii gaalada la yidhaha way ka yar yihiin markii muslimiinta gaal ahaan loogu soo noqdana waa dadka uu rasuulku ku tilmaamay inay yihiin algurabaa dadka uu ku magacaabay nabigu alghurabaa marka nabiga markii la weydiiyo la yihi man hum yaa rasuula allah waxa weeyaan buu yidhi nabigu yani aladiina yuslixuuna maa afsada annaasu min sunnatii buu yidhi aladiina yuslixuuna maa afsada annaasu min sunnatii ama aladii yaslaxuuna idaa fasada annaas riwaayaad fara badan buu leeyahay xadiidkaasi marka haday dadku fasahaadaan kuwa iyagu diinta ku dhega oo ku adkaada markay dadku diinta fasahaadiyaan oy qarribaanna dadka iyagu diinta saxaan oo kusoo celiyaanoo dadka inay diinta qarribaan aan ogolaanin weeye buu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam riwaayaad fara badan ayuu leeyahay xadiidka marka hadda riwaayaadkiisa hadda inaan sii wada dabakaco ma aha ujeeddadaydu dadkaas marka iyo waxaa ka soo horjeeda dad la yidhaahdo ahlulbaatil la yidhaahdo oo xaqa la dagaalama daa'iman macaalimtiisana tirtira ayaa jiraan ummadaha siday ugu badan yihiin adduunka ku nool kooxdaas dambe ayay ka mid yihiin haddii la yidhaahdo waa inxiraaf ayaa ku dhacay waayo inxiraaf laguma tilmaamo marka laga hadlaayo driftiga markuu samaynayo grafku markuu drift samaynayo daa'iman waxaa la yidhaahdaa waa abnormalitiska waxa la yidhaahdo wey marka la samaynayo ama qofka uu samaynayo maalan titration haddaad samaydo ood soo qaado ama dhibcooyin aad soo qaado daa'iman waa dadka la yidhaahdo bointiska bannaanka u baxo oo kaleeto abnormalitis baa la yidhahda jeraale marka driftiga la samaynaya garaafka garaafka marka looma aaba yeela kaasoo kaleeto waayo xaqii dariiqii toosnaa asagaa ka leexday weeye saasaa loogu magacaabay munxarif loogu magacaabay qofka dariiqa islaamka ka leexda waayo dariiqa islaamka oo mustaqiimka ayaa asalkii ah dariiqa baatilkuna waa munxarif weeyaan dariiq leexday weeyaan hada jeeraale dadka badankoodu marka waxay jecel yihiin dariiqaas leexday jecel yihiin oo maanta inay ka inxiraafaan diinta iyo usuusheeda iyo manhajkeeda inay ka inxiraafaan ayay diyaar u yihiin iska daa kuwii gaalka asalka hore ahaa laakiin kii sheeganayey muslimka sheeganayay yaa jecel inta badan inuu inxiraafo oo diintii loogu talagalay ka leexdo dariiqa gaalada raaca hadi jeraale labadaa kooxood marka oo ku jiraan siraaca ku jiraan ama manhajka fulintiisa iyo la dagaalankiisa ku jiraan nin wuxuu u yeerayaa inuu ilaahay la caabudo oo dariiqiisa iyo wuxuu ilaahay yidhi iyo rasuulkiisu yidhi in lagu taagnaado doonaya midna wuxuu u yeerayaa ilaahay keyrkii in la caabudo oo shaydaanka la caabudo oo daaquudka la caabudo oo kufriga la caabudo oo qallooca la caabudo oo maanta maarkaysaa shayaadiinta la caabudo oo jinniga la caabudo oo saxarada iyo sixirka la caabudo oo milalka iyo nixalka ka duwan oo baatilka iyo falsafaadka griega la caabudo kuwoodii qadiimka ahaa oo horeo la yaqaanay iyo kuwooda iminka contemporaryga ah ama mucaasirka ahee maanta jooga intaba waayo waxaad arkaysaa yani loolankaasi marnaba mid qarsoon ma aha waqtigii nabigeennana ma qarsoonayn ambiyadii horeeto markii la fiiriyana ma qarsoonayn haddana ma qarsoona sidaasoona ku soconayaa inta ilaahay oo ardada ka dhexlaya iyo wixii korkeeda ahaaday saasuu ilahay qur-aankiisa marka wuxuu ku leeyahay walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaguut faminhum man hada allah wa minhum man xaqat calayhi adalaala fasiiruu fi lardi faandiruu kayfa kana caaqibatu lmukadibiin you ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala yani aayaddaa suurat naxl ilahay uu ku tilmaamay walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula yani ummad wel oo ilaahay uu abuuray oo waqti min alawqaat ku nooleed ilaahay rasuul la-aan kama teginin subxaanahu wa tacaala ilahay rasuul buu usoo saaray muxuuna rasuulkaa ku soo saaray an icbudu allaha wajtanibu daaquut ilaahay caabuda oo ka taga waxay ilaahay ka soo haray cibaadadoosa cibaadadooda ka fuqoo ka taga buu lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fa minhum man hada allah waxaa ka mida miduu ilaahay hanuuniyo dariiqa xaq aha oo tusiyey oo aqbalay arrintaa wa minhum man xaqat calayhi dalaala iyo miday ku dul dhegtay oy ku dul maat adkaatay waayo xaqada macnaheedu waa sidaa weeye si culus ay ugu degtay baadinimada iyo dalaalka iyo qallooca ay ku dhegtay oon laga fuji karin fasiiruu fi lardi faandiruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin ilaahay saa uma daayee daa'iman ahluxaqa u gargaaraa the end marka ugu dambaysa caaqibada asaga iskale walcaaqibatu lilmuttaqiin saasuu ilahay leeyay daa'iman mahma uu soo socdo dagaalkaasi oo soo socdo loolankaasi oo soo socdo rasuul wel oo kastaba oo ilaahay uu soo bixiyo isaga ayaa libta dambe qaadanaya yacni nabigeenna markaad fiirido yani saddex iyo toban sano oo maka uu joogay iyo tobankii sano oo madiine uu joogay saddex iyo labaatankaa sannadood yani ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu keenay inuu ardadii sii furo futuuxaadka ay sii socdaan kufrigii la dagaalamayay iyo qoladii la loolamaysay iyo jaahiliyaddii la dagaalamaysana uu ka awood roonaaday ilaahayna libta ka siiyey subxaanahu wa tacaala dadku way degdegayaan had iyo jeeraale laakiin xaqiiqdu waxa weeye dadkaas oo manhajka rabbaaniga wataan inay marka ugu dambayda iyagu ay ku guulaysa doonaan marka manhajka rabbaaniga ayaa wada markaa maxaa u saldhiga waxaan idhi waxaa u saldhiga maantadan la joogo kitaabka qur-aankaa nebi moxamed sunnadiisa calayhi salaatu wasalaam ama qowli ha ahaato ama ficli ha ahaato ama iqraar ha ahaatee sunnadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam taana waxaa kaleeto istimraariyadaa soo keenay oo ka soo bilowday irsaalu rusul wa inzaali lkutub rususha la soo dirayey nebi nuux laga soo bilaabo iyo kutubta ilaahay uu soo dejinayey yaa u ahayd yani istimraariyat lmanhaji ahoo markii meel laga lugooyaba meel kaleeto ayuu ka soo bixinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka haysta marka manhajkaas ilaa waqtigii nebi nuux markii la fiiriyo waxa weeyaan dad oo maanta aan lagu aqoonin taxasub aan lagu aqoonin ilaa xisbiyat ullah subxaanahu wa tacaala ilaahay xisbigiisa moogiyi aan lagu aqoonin xisbi kaleeto aan lagu aqoonin qabiliyaad aan lagu aqooninin tacasub aan lagu aqooninin oo qur-aanka sida saxdaa u fahma xadiidka rasuulkana sida saxdaa u fahma daa'iman had iyo jeeraale waxay ka dheeraadeen ilaahay markay caabudayaan in ay ku dhacaan dariiqii dadkii horeeto ay ku halaagsameen iyo maanta ma arkaysa xisbiyaadka ama qabaliyaadka maqiidka ah inay had iyo jeeraale gacanta u galaan ayay ka fogaa jireen waayo waxaan diintaanu qofku ku badbaadi karaahi ma jiro haddii qofku aanu asalka ku dheganayn wixii doonoo mawjadii doontaa waa oo la arkaa waa qaadi kartaa qofka mawjadii la doono doonto kastaaba way qaadi kartaa qofka haddaanu shay adag ku dheganayn oo aanu maanta adkaysanin uun gacanta ku haysanin diinta islaamka nusuusteeda waxaa lagu yaqaanaa dadkaas inay aqbalaanay daa'iman yidhaahdaan waxaan muxuu ilaahay ka yidhi marka ugu horraysa saxaabadii markaad fiirido waa sidaa weeye xataa waqtigii waxyigu uu soo degay ay diideen safa iyo marwo dhexdooda inay ordaan bay diideen oo la yidhi jaahiligiyaa la ordi jiray marka jeerahoo nabiga weydiino xukunkeeda waxa uu ilaahay ka qabo ma samaynayna mar damba qofka muslimka waa kaa weeye inuu yidhaahdo diintu maxay ka qabtaa waxaan marka hore intaana ku dhaqaaqin maaha ra'yigayga u kaadi waan gadaal baan kaga imaan doonaa ra'yigayga u kaadi diintu maxay ka qabtaa marka ugu horraysidan haddii la yidhahdo marka diintu sidaasay ka qabtaa qaar badanaan ku qancayno marka waxuu leeyahay maya aniga ra'yigayga sidaasay anaga ila tahay marka wuxuu soo barbardhigayaa daa'iman qofkaanan ku qancinino oo manhajkaasaan haysanino ilaahay hadalkiisa iyo rasuulka hadalkiisa waxaa uga horeeya sheikh hebel saasuu yidhi anigana caqligayga sidaasay ila tahay ayaa hadi jeraale ka soo timaada hadi jeraale caqligayga sidaasay ila tahay marka caqliga inaan jambida ma doonayo caqliga inaan baabi'iya ma doonayo waxaasi logic maaha rasuulka xadiidkiisa wuxuu u bandhigaa caqliyaddiisa asaga aayadda qur-aan fahamkeedana wuxuu u bandhigaa caqligiisa asaga marka wuxuu ku leeyahay haddii caqligaygu oo aqbalana ahlan wasahlan weeye haddii caqligayga uu diidana sax maanu ku leeyahay axmed bumbella waxaa la yidhaahdaa waagii la xidhay iyo wuxuu dhihi jiray qur-aanka inta ha la ii keeno marka waa nin ka duulayoo leh ra'yiga anagu aan wato yacni sabort aan u helo ninna wuxuu leeyahay yacni maanta ilaahay baan sidaa ku waafaqay ilaahay baa sidaa yiriyoon raacay ninna wuxuu leeyahay ilaahay soo raacay bumbella marka wuxuu dhihi jiray markuu aayad qur-aan arkaba wuxuu dhihi jiray ra'yigii aan qabay buu ilaahay taageeray ra'yigii anigu aan qabay yaa ilaahay taageeray buu leeyahy wuxuu ka dhigayaa isagu inuu ilaaha qur-aanka ka horreeyey intaanan qur-aankaani ka hadlinina isaga u raayigiisa matalan dhiibtay oo kale waa gaalnimo wey taas oo kale baynamaa cumar au leeyahay waafaqtu rabbii ou leeyahay markuu matalan soo jeediyey ha- haweenka rasuulka in la xijaabo oo maanta ma arkaysaa ou maanta ma arkaysaa eh, ou- ou la yimid qa- eh, asraa bader sidii loo xukumi lahaa wuxuu leeyahay waafaqtu rabbii buu leeyahay maaha inuu yidhaahdo ilaahay baa anaga igu waafaqay maaha ninka marka muslimka waxaa lagu yaqaana inuu yidhaahdo ilaahay baan ku raacay sidaa xayal gadaal baan kaga imaan doona insha allahu tacaala Eh, dadkaas marka waxaa lagu yaqaanaa daa'iman tacasubka iyo qabaliga iyo waxyaalaha oo qofkan mahaaligta ku ridaaya daa'iman wuxuu yidhaahdaa may waxaan ilaahay muxuu ka yidhi saxaabada waa sidaa daily lifekooda daily lifekooda sidaasay ahayn daa'iman waxaan ilaahay muxuu ka yidhi rasuulka ilaahay muxuu ka yidhi nugu celiya ilaahay iyo rasul- rasuulka ilaahay eh, rasuulkiisa nugu celiya aanu maanta isaga weydiinay markaasaa lagu yidhi ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah markay weydiiyeen qur-aankii baa soo degay waxaa lagu yidhi may waxay ka mid tahay ilaahay cibaadaadkiisay ka mid tahay xajka qayb ka mida weeye jaahiliyaddii lama xiriirto ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah sidaa darteeda yaanay u aqooninin ama marnaba u raacinin waxyaalaha la yidhaahdo yani qofba ra'yigiisa inuu meel kala dhaco oo maanta diinta lala kala tago oo xis- xisbiyaad iyo maanta xasub la sameeyo oo kullu xisbi maa ladayhim farixuunadaas ma ogolo waxa weeyaan inay xaqa raacaan ama manhajka asaga ah ay raacaan sidii xadiidkii rasuulkan calayhi salaatu wasalaam Eh, qofku markuu xaqa doonayo ilaahay diintuu fahamsiiyaa man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin hadduu rag yahay hadduu dumar yahaba daa'iman waa inuu ilaahay xaqa garansiiyo hadduu khayr la doono subxaanahu wa tacaala ama haddaan ilaahay khayr la doonin meeshuu doonoo shabkaxsanayaa weeye walidalik yacni waxa weeyaan sidaba gadaalka imaan doonta إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا محي أورنيان سمعنا وأطعنا لكن كوا منافقين تا ما أنت ماركيسا ويكسو هرجيدانو أه وحيلين مي يخافون أن يحيف الله ورسوله كوا منافقين تا وأساسه دائما حقا ما أقوله maxaa yeele qofka muslimkaa waa inuu aqbalo ou yidhaahdo samcan wa taacan waxuu ilaahay yidhi gabadha marka lala hadlayo oo laleeyahay eh, di- ilaahay diintiisu sidaasay qabtaa maaha sida kuwa maanta soo baxo feministaha la yidhaha inay tiraa maaha diinta nafteeda yaa haweenka dulmido waqtigii moxamed naftiisu nin u ahaa sida gaaladu ka dhaadhiciyan oo kaleeto dadka qaar caqli yar baa jira aad u caqli yar baa jira sidii loo kala caqli yar yahana gaalada loo kala raacaa marka ugu horraysa sidii loo kala caqli yar yahay yaa gaalada loo kala raaca qaarka caqliga yar leh waxay odhanayaan may diinta nafteedaa markii la yidhahdo diintaa ku dulmiday hayow leeyahy diintaa dulmidow leeyahy waa si- waa dadka la yidhahdo safiiha la yidhahdo qofka la yidhahdo oo kale wey ma odhanayaan oo ma karaan inay yidhaahdaan war qofka nina ilaahay baa abuuray qofka dumara ilaahay baa abuuray khalq asagoo abuurana uma kala eexanina barukaadi inay yidhahdaan xataa ma karaan ma karaan intaa keliyata ee waxaa markii la yidhaha nabigu nin buu ahaa waa run ninu ahaa baa laleeyahay haween buu guursaday waa run haweenuu guursaday dulunkuba isaga uu ka yimid markii la yidhahda hayay dhahayaan qaarka maanta jooga haye bay odhanayaan laanno caqli badan ma leh dadka dadka gaalada ugu raacsan qaacidada qabso qofba qofku ka gaala raacsan yahay waa ka safiisan yahay dadka kale ebrow dhub wey dadkaasayna iyagu raadsadaan marka horeba qofka lagu qaraabo karo oo lagu been shuban karo oo dadka kale lagu dili karo dadkaasay raadsadaan marka ugu horraysaba laakiin qof xakiim ahoo caqli leh oo fakeraya ma raadsadaan hadi jiraan waxaa ka mid ah qofku inuu diintan fahmo marka nabigu uu leeyahay man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi diin marka uu leeyahay atacallum qofku inuu diinta barto inta sufahada gaalada wax ku shubtaan diinta xabadka ma yaqaaniin sida loo weysaysta ma yaqaaniin inta gaalada raacdo dhan haddaad fiiriso marka qof aan aqoonin sida loo weysaystaba aan aqoonin oo dugsi qur-aanba weliga la geynin oo kaanshala ka hadlayo o kaleeto ba markii la yidhahdo ba ay laahay oo kaleeto yacni inuu gaalada raacayahay waa sahlantaha boqol kiiba boqol marka altacallum ayaa ka mid a laa qur-aan uusan baranin walaa macaanidiisa uusan baranin walaa lafdigiisa uusan baranin walaa qolo ku dhaqmaysa uusan la fadhiisanin walaa waxay tahay uusan ogeyn waxa weeye col buu u yahay hadi jeeraale dadkaasi diinta waxay u bartaan ikhlaas bay u bartaan maaha sida gaaladu markay diinta ka hadlayaan ku qaraabashada ay ku orientalista marka dadka la yidhaha mustashriqiinta la yidhaha mustashriqa ishri- istishraqiga waxa weeyaan daa'iman diinta wuxuu u bartaa inuu iyada waxna ku cuno at the same time na uu criticise garay diinta islaamka saasuu wax ku cuna beri baa nin oo brofesor ah oo joogay jaamacadda yaa waxa waxa waxa waxau yidhi muslimiinta two thousandkii markii oo eh, ayaamihii eh, september eleven waa laga adkaaday muslimiintu waa inay diintooda bedelaan si ay westernka ugu noolaadaan marka haddaadan diintiina modification ku samaynin kuma noolaan kartaan western society-ga waxaan ma cusbadee taas ma iyada cusub taasu soo yidhi diinta waa naqaanaa qur-aanka waa naqaanaa ma ku arkin wax ilaahay ka yidhi hadalkaas war may waqtigii abujahal bay dhacday baan ku idhi arrintaas abujahal baa la yimid iyo abulahab moxamed baa loola yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam baa loola yimid suu yidhi ma arkin waxaan idhi meeqasana wuxuu yidhi waan awowan ku noqon karaa islaamkana intaasaan wax ku soo cunayey retired baan iminka joogaa intaasu sanana waan darsayay ma ku arkin bu aayadda noocaas waa runtaabaan ku idhi kumaad arkin maxaa yeelay adigu diinta waxaad u baratay inaad diinta eedayso oo criticize garayso lacagna lagugu siiya criticize garaynta aad criticize garaynayso laakiin anigu diinta waxaan u barto aabbahay ii bara inaan ku intifaaco marka aayad qur-aan weeye ma ahan buy aayad qur-aan soo qabsa baan ku ihi suuratu yus- yunus soo qabsa ilahay saasuuna kala siinayaa dadkao dhan way buuxaan waxaan idhi marka soo qabso ilaa qaahirow jooga labaatan sano ka badan joogay waa yaqaan af carabiga sida ay carabta ugu hadlan ka dambe buu ku hadlay qolkaasaan ku idhi bal ilaahay wuxuu leeyahy dhegayso wixii anigoo toddoba jir ka yar aabbahay i baray iyo adigu waxaad leedahay afartan sana wax ku cunay bal dhegayso wa qaala aladiina laa yarjuuna liqa'a na'ti biqur'aanin gayri hada aw badilhu qul maa yakunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi in attabicu ila ma yuuxaa ilay inii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yawmin cadiimin ma tahay aayad qur'aan mise maahan baan ku idhi waa aayad qur'aan buu yidhi laakiin honest with you maanta ka hor ma maqlin buu yidhi de waxaa de ma maqlin baan ku idhi waa runtee liannahu inaad abulahab iyo abujahal criticize garayd ma rabtid baan ku idhi waad la qabtay baan ku idhi saasaadan u dareeminin waad la qabtay abujahal baad la qabtaa sidaas iyo abulahab marka manhajkoodii bay istimraar ka tahay laakiin bal fiir baan ku idhi aayadda diintanada lama bedel nebi maxamed bay ku yidhaahdeen bedel diintaada laguma noolaan kare eh yaani saad nagu wadahay sax maahee ama diin kale la imow ama bedel iyada i'ti biqur'aanin hayri haada qur'aan aan midkaan ahayn la imow aan ilaahyaalka naga caayaynin aw badilu de soo maaha waxaad hadda ay leedahay bedela diintiin soo markii abujahal maahan taasu honest with you buu yidhi waa qur'aan laakiin maanta ka hor ma arkin buu yidhi a waa runtaa baan ku idhi wixii fasalka meesha joogoo dhan qosol bay la daatay maartaa baan ku idhi marka inaadan aniga aabbahay wuxuu bar inay sax ahayeen adna aad u baranaysid diinta islaamka inaad ceebayso oo cambaarayso maan inaadan ku ku intifaacinin saasaa noo kala farqiya marka aniga adiga ogow waxa weeyaan markaa nusuustaas diinta ama qur-aanka ama sunnada nabiga iyo ku dhaqmideeda inuu qofka muslimka ahi ku dhaqmaa waajibay ku tahay waa markuu doonayo inuu noqdo kooxda ahlu xaqa inuu kamid noqdo manhajka uu qaa- rabo inuu qaado waayo manhajka qaaditaankiisu sidan shalab zakariya ka hadlayni ilahay dhasha u weydiisanayo manhajkan istimraariyu leeyahay istimraariyaduna dadkaasi inay inta fahmaan oo qofkan yani waxaad arkaysaa ummadda u fiirso hadda masaajidka waxaa laga yaabaa dhowr wadaad inay asaaseen inta kalena ay intaas ka soo galaan ku tukadaana ka tagaan soomaaliya saasoo kale u ah masaajida waxaa dhisi jiray wadaadadaa dhisi jiray laakiin dadka kaleo caadiga kabaha intay isa saartaan tuugada ka ilaashadaan ee xagga hore dhigtaan oo ku tukadaan ee hore uga baxaya ma lahan yaa biyaha u shuba biyaha waa ku weysaysanayaan laakiin biyaha yaa u shuba ma leh korontada yaa ka bixiya ma leh gogosha yaa dhiga ma leh yaa nuuradeeya ama madow jaba meel ka jabo ka dilaaca yaa kaba ma leh dad weynaha aad u jeedid waxa weeye qof walbaa marka hore kabahan tuugada ka ilaashaha u leeyahay asagoo kabaha is saarta ula soo galaa hortiisa u dhigtaa waa ku sujuudaa meeshuu ku tukadaa hadhowna gacantu ku qabsada irduu ka baxa la inta masaajid dhisanad arkaysid waxaa dhisaya afraad iyo dad khayrka u taaganoo guryaha ilahayna dhisaan u taagan gadaal haddaad isu weydiida waa yaabaysaa gadaal haddaad isu weydid walidaalika haddaanan wadaaddo imaan lahayn meelaha hal masaajid oo dhisan lama arka lama arka marka waxaan ka wadaa qofka muslimka ahi ee diinta wax tarayaahi haddii ilaahay diinta uu ku anfaco wuu ka fog yahay xisbiyada iyo tacasubka iyo qabaliyadda iyo balaayooyinka iyo inxiraafaadka kaleeto oo khatarkaa waa ka fog yahay qofka hadduu diinta ilaahay ku anfaco wey yani diinta qodada ilahay ku anficino sheegata waa jiraan saxiix wey taxasubkaas ama tacasubkaas naftiisa qofka waxa u tacasubo naftigiis yaa abuuray firqa balaayo oo muslimiinta ku salleh ilaa iyo waqtiga khawaarijtii khawaarijta waa raafidada maanta joogtee dadku ma yaqaaniin murji'ada iyo qadariyada iyo jahmiyada iyo muctasilada iyo balaayada oo idil kulligood oo idil waxaa abuuray altacasub biاlra'yi wاltacasubu bilmantiqa ayaa abuuray iyaga dhan tacasubka marka noocaasa waa khatar weeyaan qabiilo kalow abuuraya yani raafidadu waa qabiilo kale wey oo diini ah suufiyadu waa qabiilo kaloo diiniya wey axzaabta kaletood arkay bahaa-iyadu waa qabiilo kaloo diiniya wey qadyaaniyada iyo bahaa-iyada iyo nabaqshandiyada iyo balaayooyinkaad arkayso dhan kulligu waa wada qabaa'il mutacasiba ah oo samaystay iyagu dariiqa ay ku tacasubaan oo ku qabiiloobaan samaystay wey had iyo jeeraan maxaa keenay ka fogaanshaha manhajka rabbaanigaha keenay wa ilaa ambiyada manhajkooda waa mid baa nir soo maha manhajka ambiyadu waa mid baa nir soo maha maxaa lagu soo wada diraan nir kulligood bal inaa hurdayda inayna soo jeedaan aan kala garanay maxaa lagu soo diray ambiyadaa nir ucbud llaha maa lakum min ilaahin hayru mid ma yihiin mise waa kala tagsan yihiin ma midaysan mise ma midaysna dayb caqiidada layskuma khilaafo marka min nuux ka soo bilow gadaal iskugu noqo adugu caqiidada layskuma khilaafo diinta islaamka waa manhaj rabbaaniya wey walaqad bacanaa fi kuli ummatin rasuula an icbudu allah wاjtanibu taaguut wاtaaguutu kulu maa cubida watubica min gayr illahi subxaanahu wa tacaala taaguutna waxa le waxa alla wixii la raaco ilaahay kayrkiis oo la caabudo oo la raaco ayaa la yidhahdaa taaquut marka qaar badanan u haysanin hadday raacaan dadyowga kale iyo dariiqada ay raacayaan iyo balaayada ay raaca ina taaquuta qaar badanan u haysanin maxaa yeelay ambiyadu waa mid baa niri mid hal mida weeye nuux calayhi salaam ilaa nebi moxamed ina laynta ku jirta luqadoo doona ha ku hadlaye waxay la wada yimaadeen baa niri ilaahayna qur-aankiisa uu ku yidhi sidaasu sidqi ay tahay ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayru saasaa lagu soo diray mid kaletaa dhinaca kale kaala imaan doona markaa waxay dheer tahay marka ummadda muxamedyadu weliba waxay dheer tahay umma inay noqoto hayru mutacasiba ayaa ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala umma hayru mutacasiba inay noqoto yow ilahay ugu talagalay hayru mutaxasiba inay noqoto yow ilahay ugu talagalay saasuu leeyahay yani tashbiih jinsi baa la yidhaahdaa وكذلك جعلنا لكل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ساسو إلهي سبحانه وتعالى meel kaletoo lagu shabaha ma leh ayadaa laisku shabaha naftigooda waa jinsi weeyaan wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaa cala annaas wayakuna arasuulu calaykum shahiida ummaddaa marka saa loogu talagalay oo loogu talagalay inaan hawooyinku xaggana u kaxaysanin xaggana u kaxaysanin waa meesha keliya iskugu imaan karto nebi moxamed diintiisa lagu sii socon karo gaalka iyo khidadihiisa looga badbaadi karo laakiin haddaanan dadku doonayn inay ka badbaadaan haddaanay doonaynin meeshay doonaan oo kale ha ka dhaceen maxaa yeelay saddex boqol iyo lixdan ilaah bay caabudayeen markuu nebi moxamed u yimid calayhi salaatu wasalaam aan gadaal ugu noqonna markaa rasuul kastoo marka ilaahay uu soo diray rasuul wel oo ilaahay uu soo diray wuxuu ku soo diray maanta ma arkaysaa ama usoo waxyooday ilaa yani yuuxaa ilayh rasuul kastoo ilaahay soo diray wuxuu usoo waxyooday annahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii laa ilaaha ilaa ana facbudnii saasuu usoo waxyooday nebi kastoo ilaahay soo diray sidaasaa lagu soo jiri fiiri nabiyullaahi muusa fiiri nabiyullaahi nuux fiiri ibraahim ululcasmigoo dhan fiiri sidaasuu ilahay usoo diray dhammaantood ilaa uuxiya ilayh annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun wixii ka soo hara diinta islaamka oo dadka diin looga dhigo waa baatil wey gebigooda idin baatil wey qaar baa ku odhanaya maya waxaad tii diinta islaamka waa baatil wey marka sidaa darteeda waxaad gashay meel faduuloon lagugu talagelin waxay la mid tahay yacni dhagax in ilaahay laga daba jiidayo la leeyahay kanuna waa ilaah dheh kanuna waa ilaah dheh kanuna waa ilaah dheh ilahay markaad soo qaada dhagax kaleetiyo wax kaloo la caabudo in laga daba jiidayo oo kale waman yabtaqi bu marka qur'aanka ma qarinin qaar baa soo baxaya qaar badan oo iminka xataa soomaaliya iska daa ummadihii kale lumay iska daa qaar badan oo soomaliya wuxuu ku leeyahay diimaha waa siman yihiin warin kaar kugu dhacday ma sinna may weysinan yihin hadalka carabta ha sheegin niyo dee nabigu carab soo maaha qur-aanku soo carabi maaha soo inaan raacnin nagu waajib maaha so haadaan ka dhicmayd haddaadan raacinin war may ee saasuu yidhi robert saasuu leeyahay iyo maanta ma arkaysaa kifulan iyo callaan iyo diimaha isku mid weeye dadka waa wada diimaha waa siman yihiin war qur-aanku wuxuu ku leeyahay waman yabtagi gayra alislaami diinan maxaa weeye qof yaqaana waa yaryaha miya waman yabtagi gayra alislaami diinan sida lagu badbaadi doonaa aniga ila yaaba haddii ninkii meel u fadhiyaan ay ka saarayaan khayrada ka saarayaan oo niman meel u fadhiyaan haddii aayadaha qur-aan niman meel u fadhiyaan oo khayrada ay ka saarayaan iyo nafsiga ay ka saarayaan xifdina aan loo hayno sidaa laga yahay meesha la aadi doonaa ila yaaba wuxuu yidhi sagaarada ninkii arkay buu yidhi meel qoraxa taagtaaganu saas u dhardhakoosho inta arko yidhi sagaaro waa saasoon dhaanna kuu maqnayn buu yidhi gaaladii waa la dhex jooga ayaguna khayraday ka saarayaan aniguna ma xifsani diinna waa ilaalinaya waa waxaan iskeeni karin weeye waman yabtaqi kayra alislaami diinan waman yabtaqi kayra alislaami diinan waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin ninna ma fahmay arrinta iyada ma fahmay oo gadaal inta u dhuuxa ma fariisto ma yiri muxuu ka hadlayaa midda kadeedka kuwa qur-aanka la leeyahay qur-aanku waa terroristo loo leeyahy waa taa weeyaan qur-aanku waa terrorist waa taa wey waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu ilaa sidii mufsidkii oo kaleeto oo maxamed saciid alashmaawi oo kaleeto iyo shaxruur inta la soo baxo u yidhaahdo maya kulligana muslimiinaan nahay inta waxoogaa lacaga ka qaato gaalada annagana mu'miniin aha iyagana muslimiin waaye nagula jira fasid oo ma taqaani maxamed saciid alashmaawi ma taqaaniin maya ma taqaaniin haddana ha aqoonina iska daaye waxa weeyaan markaa waxaa meesha taalla marka falsafaadka gaalada iyo qawaaniinta wadcigaahe la degsaday ee maanta iyadu isu guurinaysa labada nin iyo labada haweene isu guurinaysa intaasaa kaaga filan waxa ay tahay qawaaniinta noocaasoo kalayta ah iyo sharaa'ic alkufaar shareecadii kufaartu waa taas weeyaan shareecatuhum waa middaas weeye millatuhum akhlaaqdooda iyo falsafaadkooda dhammaantoodoo idil ayagaa maanta bannaanka soo dhigay oo xukmiya waxa ay tahay markay yidhaahdeen nin nin ha fuulo haweenayna haweenay ha fuusho markay yidhaahdeen taasaa ku filan shareecadoodu waxa ay tahay that's it cid kale ku haysata ma laha laakiin waxaa jabay oo ba-oo hoogay midka kuwaasi muqtadiyan yiriyo ku daba ay imaamka u noqdeen midka muqtadiyan yidhi oo imaamka u noqdeen kaasaaba oo hoogay soo sidaa ma iyagu mushkilad maba ahanba laakiin kaasaa jabay oo maanta akhlaaqdoodii iyo ijtimaaciyadoodii ay la wanaagsanaadeen oo horumar u arkay noloshooda u arkay nolol inay tahay gebigeedoo dhan sidaas ay ku socdaan ku socda kaasaaba oo hoogay maahee caadaadkoodii iyo taqaaliiddoodii iyo maanta ma arkaysaa arkay inay tahay saalix nolosha u tahay kaasaaba oo hoogay maahana iyagu waxba ma dhibidin marka laga soo leexdo caadaadka iyo kufaarta iyo taqaalidda shareecat lkufaar markii laga soo leexdo ilaahay wuxuuna leeyahy subxaanahu wa tacaala wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan muxuu kaleeto kuduba keenay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can lmunkar watu'minuuna billah kuntum khayra ummatin khayryadaas xaggay ku heleen waa nebi moxamed weeye inay noqdaan umma wasatiya inay noqdaan oo maanta laga tago gebigoodoo idil yidhaahdeen qaatay oo magacyada kala diidoo huwa samaakum lmuslimiina min qabl yuu yidhi ilahi subxana watala muslimiinta firaq iyo axzaab iyo balaayo midna looma ogola jamaaca heblaayo looma ogola dariiqa heblaayo looma ogola wax kale looma ogola huwa samaakum lmuslimiina min qabl buu yidhi ilahi subxana wa taala magac kaloo la qaadanaya magaciihi i don't know i don't know waa sidaa weeye maya ilaahay markuu yidhi huwa samaakum lmuslimiina magac kalaan leeyahay adagoo tiri wey cay weeye marka magacaaska qaar badanaa daafici doona waan ogahay laakiin ayagay la gaabin doontaa xarigaasu la go'i doonaa qarjaaf afkaartaas marka oo maanta dadku ay la ordaayaan oo dariiqooyinka dadka lagu leexiyo oo xaqa looga leexiyo ay fara badan yihiin waxaa gacanta ku dhigay mu'asasaad fara badan oo siyaasi ah dadka diinta in laga leexiyo adiga diintaada in la khaldo mabaadi'daada in la khaldo waxaa jirta marka oo laga hadlayo taxaaliisha marka laga hadlayo dabbiga ah waxa waxaa lagu sameeya waxa la yidhahda dilution yaa lagu sameeya dilution yani maalan jihaaska hadduu ku aqrii kari waayo sambalka hadduu ku aqrii kari waayo waxaa lagu sameeyaa concentrationkiisa ka weyn weyn sensitivityga mashiinka soo sidaa ma haw dadku shaqayn jira meeye haddaad gelido tubeka haddaad gelido test tubeka haddaad gelido mashiinka zam bou leeyahay waxba ku aqrii maayo haddaadan wax kala garanayn maantoo dhan waa ku celcelinaysa laakiin haddaad wax kala garanaysa wuxuu ku leeyahay sensitivityga anigu aan leeyahay ee readingiga ah iyo sambalka concentrationkiisa waxaa xoog badan sambal concentrationka dilute garaa buu ku leeyahay one to one one to two one to three one to four one to five one to six intuu kuu aqriyo laga gaaro ou sax kuugu aqriyo and you multiply by this dilution the result waad garanaysaa markaa waad garanaysaa haddii mashiinka laygu talagalay sugar maanta ma arkaysaa inaan glucose testiga hadduu soo saari waayo mashiinkii loogu talagalay oo ka bato sokorta cirka ku dhegto oo meeshii laga doonayay boqol iyo labaatan milligram inay soo saarto bd c l ay soo saarto zam ou yidhaahdo now dhiigga kuma wadi karo i have to take inaan qaato dilution badan inaan ku sameeyo maxaa waxaa dhici karta inuu yahay five hundred inuu yahay baa dhici karta five hundred milligram bd l inuu yahay baa dhici karta deciliter inuu yahay dhici karta marka i have to find it the way aan ku garto qofkani meesha uu maray oon dhihiba dhaceen markaa dam yidhaahdeen dhici karto wax weyn sidaasoo kaleeta weeyaan mu'asasaadka gaaladu waxay leeyihiin kuwa dalutioniskaasoo kala sameeyay leeyihiin sonkorta aan ka hadlayo keliya maaha mu'asasaadka lagu leeyahay maanta ma arkaysaa human rights weeye lagu leeyahay maaha human rights aday doona inay ku daalilgareeyaan adaa lagu dilayaa adaana lagugu qancisiinayaa waxaas inaad aqbashid care oxfam balaayo waxaad doonto unbax haddaad doonto wax alliya waxaa waddamada muslimiinta ku sallidan oo idin markii dadka la baabi'iyo balaayada la geynayaa waa daaluushinkii kaleeto kiilada bariiska ahaa looga gadanaya daaluushin xagga iimaanka looga samaynaya laba ninoo wada fadhiya la leeyahay xagga usika midkan adigu waa xag jiraat inkaar laguma daaluudgaray kara xagga usi ka bal kanaan daaluudgaraynaya ka sokeeye kanaa kaa sokeyn daaluudgaraynaya kanaa kanaa xoogaa daaluud daaluushinka aqbalaya ogaadi bal waa sidaa wey waxaa la sheegaya waa sidaa wey ma fahamsanid adigu laakiin marka muasasaad siyaasiya oo afar iyo labaatanka saac wax daaluudgareeya waa mid muasasaad iqtisaadiya oo dhaqaalaha xaggooda ka soo galo dadka ka daaluudgareeya oo ka saara hor shaqo fiican baa lagu siinaya lakiin adoo garla shaqa laguma gey karo niyo adigoo salaadaha tukadoo hadba shaqada ka baxayo laguma gey karo shaqo a ku iri oo ku iri markay ciidixumaysayin salaada naga laal buu yidhi ninkii a lama ninoo ari wada dhaqan jirtay dhurwaa meel dhurwaa badan degan waraabe haddaadan dhurwaa aqoon yani nina salaadu tukada nina ma tukado marka galab kastaba markii maqribka la tukanayo dhurwaaga ariga u soo weeraraa inta ninkaan salaada ku maqan yahay markaasuu yidhi midkii kale inta u yimid saarku salaadka ahaa arigaa naga dhexeeyo walaalo markuu la ciidin xumaysanyahin salaada naga laal markuu la ciidin xumaysan yahay salaada naga laal buu yidhi nooga kaadi salaad war salaadan u jooji maayo ari dhurwaa galaye niyow balu kaadi buu yidhi meesha ilaahay baan caabudayaa galabtii dambeetou sidii oo kale dooxada isagoo arig marayo dee ninkii soo weeray ninkiina salaad buu ku maqan yahay moogta meeqa neef buu ka fujiyaa marka ku iri oo ku iri oo ku iri uu yidhi walaal mugila ibn xuseen salaada naga haddii kale ariga noo kala soc buu yidhi ya adiga kaaga ha kaa dhammeeya duu rabee noo kala soc buu yidhi hadda waa sidaasoo kaleeta weeyaan salaada intaad gar leedahay kuma gey kara shaqo intaad maanta salaad u baxaysana yaani maanta shaqo laguma gey karo intaa garku kaa muuqdana lagulama hadli karo negotiationna lagulama samay karo you have to inaad weliba buruftid kaa yeeli maayo keliyata waxaad qalbiga ku qarsanaysa sida afkaaga inaad ka caddaysid inaad ka ka takhallusa arrinta oo maanta meel dhexe aad soo meeshan jooga inaad meel lagaa qaban kara inaad joogtid sidaada dhanba marka intaasoo dhan ka soo tagaa la leeyahay weli weeye laakiin xoogaa yar baan ku saboorti garaynaya waxaa dhici karta inaad dhabar iska gedidid mar kastood isi soo caddaydana mar kastoon kusii siiyo wax weli waa lagu wadaa markastoo iso caddayntii kusii jiraan weli diintiina waa ka baxeen diintiina waa ka baxeen iscaddayntiina kusii jiraan weli meesha riban ma gaarin marka muasasa siyaasiya yacni war dadku miyayna caqli lahayn waan yaabanahay miyayna garan karin nin keliyata inay inta istaagaan ay yidhaahdaan let me reflect what's going on let me reflect let me evaluate the case and the situation what's going on who is he and why if you can't do it you gone you are you gone you finished if you can't do it if you can't evaluate yourself if you can't discover who you are and you are in confusion in your identity that's it completely you are gone and waxa lagu rabaa waa taa weeye kama tegayo ninka adiga ku evaluate garaynaya kama tegaayo identitykiisii kama tegaayo laakiin lacagta uu haysto adduunka public weeye iminka waddan lacag la sii karaa ma jiro jeerohyo aniga isu hoos gashay ii sujuudaan adduunka ha lagu sameeyo tajwiic beriiska ha lagu sameeyo tajwiic oo gaajo dadka ha loo dilo litarka ha la gaarsiiyo batroolka laba dool laba boundi ha la gaarsiiyo toddoba dollar ha la gaarsiiyo this is the typical what, what, what's going on diinta islaamka iyo beriiska mid dooro waa tanta socota taawe diinta islaamka iyo beriiska mid dooro waddamadii samay jiray ee indiya iyo thailandiya la leeyahay dollar baan ku siinayaahe koorni samee koornigana oyal baan ka dhigayaa saliid baan ka dhigayaa wax dadku cunaan ha waaya aniga halaysoo hoosgale marka sidii kale waa laigu soohoosgalii sujuudi diiday aniga sidii kale waa la iigu sujuudi diiday aniga ha samaynin beriiska dadku cunaan lacag baan kaa siinayaa hadhowna anaga kaa gadaya what's going on waxa weye muasasa siyaasiya muasasaad iqtisaadiya oo dhaqaalaha ah tacliin kuwa ahoo maanta ku iskuulla geynaya xagga combyuter ama ha kuu wadeen ama maanta ma arkaysa ha ku wadeen english language ama luqooyin kale ha kugu geeyeen ama waxay doonaan ha ku bareen maanta haweenkaanu barayna development u samaynaynaa maanta haweenkaanu kor u soo qaadaynaa maadarkii faadarkaanu ka shaqaynaynaa all waa ka gadaway diinta iyo caqiidadaada gada weeye dhammaantood wailaa miyaa muslimku qaba weligood in haweenay ilmaheeda gaal u dhaqaaleeya muslim lama qabin weligood lamana arag lamana maqale maxaa ku geeyey meesha maxaa ku geeyey dawladuhu waxay markii odhan jireen secularist baanahoo adduunka waxaan la qabanaynaa kulligood hadda kaniisooyinkaa ka mas-uula ma jiro wax dhaqaale la yidhaahdo oo la bixiyaa ma jiro ilaa qolo lagu qaraabanayo human rights la yidhaahdo oo maanta ay ka shaqeeyaan securityga soo hoosgala serviceka iyo kaniisad moogi oo isku daaban ayagan aawe hagee bay aadeen hagee aadeen dadku isticbaad run ah oo islaamku miduu ka saaray islaamku bani aadam ka saaray baa iminka soo soo noqotay ka very obvious ah oo aan geed ku dadnayn social program baan xagga geynayaa yani maanta un d b baan xagga geynaya developmentin geynaya all and all one target ayay leeyihiin muslim ma tahay kiilo bariis iyo kiilo baastaan ku wadaa keen kiilo imaana bixi that's it qur-aan ka bixi ha qur-aan ka bixi kiilada bariiska iyo kiilada sonkortaana waxaa la socota inaan ku idhaahdo bibaleka aqri diimuhu waa isku mid weeye annagay noogu yimaadeen iminka iyagoo waddamada carabta laga soo tarxiilay shala soomaya waxaan ka hadlay oo lacagtii lagu yeeshay ay gaal kaniisada ka soo bixiyeen oo lagu keenay canada iyo maraykanka iyo yurub lagu keenay newska aad arkaysid ee maanta la wada waa sidaasoo kaleeto wax alliyo waxa ka shaqaynaya soomaaliya internet ka shaqaynaya o dhan dhammaantood ma waxaad malaysa inay free ku shaqaynayaan baad moodaysaa no you are sleeping haddaad saa u haysato you are sleeping you are sleeping real haddaad saa u haysatid ma aha saa marka iclaamka laguu sheegaya maantayto oo dadka westernka intay ka tageen ay geynayaan soomaaliya oo kaleeto saalixa ummadda ma aha ugamana shaqeeyaan umana siiyaan ummad kale u adeegayaan very obvious waxaa kaleeto maanta ma arkaysaa wadaan programyadaas ama kufaar asliyiin ayaa wada oo dhab ah oo native ah ama kuwii kufaarta jeclaayaana wadaan oo dadkii diinta islaamka sheeganayay kuwa ku ta'asuray dariiqada gaalada iyo manhajkooda ku ta'asuray masaalixda ku wata iyo ma'aaribta iyo ahdaafta khaaska ah ku wata ahdaaftaas ama ahaato mid xukun ha noqoto ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid kaleeto aqoonsiya oo adduunka laga doonaya in laga aqoonsado kufaarta dhinaceeda ha noqoto inay shakhsiyaadkoodii iyo qofkii ay yihiin ay muujiyaan bannaanka soo dhigaan ha ahaadeen munaafiqiin ama ayayna ka zuulin mujtamaca muslimka intay doonaan ha noqdeen aan u soo noqonno intaasoo dhan ilaahay wuxuu leeyahay waa waddooyin fara badan oo haddaba qofka muslimkaa ku wajahan weeye waddooyin fara badan oo qofka muslimkaa ku wajahan oo haddau mid ka fakado midda kale aanu ka faka karin haddau mid ka fakado midka kale kama faka karo maxaa yeelay ninkii shabako u dhisaa xayawaan u dhisa shabakooyinkaas u dhisay wuxuu ugu talagalay mid hadduu lugtay la gafi kan kale inaan la gafin sagaarada nimanka dhiga ama balaayada dabtaa boqol waxay u dhigaan siriq bay u dhigaan qadi baha la yidhahdayo caleen bay ugu duldaadiyaan geedayna jafo karin sagaaradu yay usoo jafaan ma jafo karto way usoo jafaan kolkaasay ugu daadiyaan meeshii loo dhigay dabintii loo dhigay ugu duldaadiyaan maqaday yidhahdeen waxay yidhahdeen lugta hadduu middaan la gefa tan kale yuu la gefin tan kale yuu la gefin sandareerada beenta ah saca egarkaa sandareerada beenta ah ee sararta loogu shubay waa lagu siray walba soormood waase lagu siray buu ninkii saca egarka sandareerada sararta loogu shubay walba soormood waase lagu siray buu yidhi walba soormood waase lagu siray saca egarkaa markaanu lisayno caanaha laga lisaa sararta loogu shubaa si oo u laabsado u godlado sidii oo kaleetaa loogu shubayaa inuu walaalkii soo dilo oo diintana ka baxo wuxuu u haystaa inuu helay buu u haystaa laakiin waa la marsiiyey manhajkaas marka ilahay wuxuu leeyahay isagoo ka digaya waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuu wlaa ttabicu الsubula fatafaraqa bikm can sabiilih walaa tattabicu الsubul buu ku leeyay ilahi subxana wa tacala qur-aanka waa kuwa caddeeyey laakiin ninkii aan ilaahay manhajkaa ku anficinin istimraariyadiisa iyo socodkiisa aanu ku anficinin dhex buu ku dhiiqanaya sooma waana hada siraaطii mustaqiima kaasi waa waddadaydii qur'aankani waddadaydii weeyi fatabicuu alitibac diinta islaamku itibaac weeye ma aha jaqjaq ma aha iyo ra'yigayga waxay anaga ila tahay haddii ra'yi laga yeela abijahla laga yeeli lahay iyo abulahab aa laga yeeli lahay haday ra'yi tahay abijahl iyo abulahab yaa laga yeeli lahay ma aha ra'yi waxa weeyaan ii ogolow weeye ilahay wuxuu ku leeyay waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tattabicu الsubula fatafaraqa bikum can sabiilih kaasi waa mid dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala haddii waddooyinkaas la iska ilaalin waayo oo waxyiga rabbaaniga oo qur'aanka la raaci waayo sunnada nebi moxamed la raaci waayo calayhi salaatu wasalaam oo markaasi qowl iyo ficil iyo iqraarba la qaadan waayo oo diimo kalayto iyo balaayo insaanku oo u khuduuco waxaa imaan doonta halaag midka ugu xun baa ku imaan doona dabcan caqliga diinta islaamku ma inkirayo wuxuu ilaahay ku manaystay bani aadamka weeye oo lagu fahmo laguna qaato diintan islaamka loogu dhaqmo weeyaan caqligaasi marka qofka bani aadamka waa hogaamiya hadduu qofku caqligu nabad galo oo u sharti iyo aafada ka nabadgalan qofka khayrka u kaxeeya hadduu inxiraafa caqligaasina qofka jahannama u kaxeeya naar buu ku shubaa waa sidaa weeye xaqa waxaa la yidhaha khayrka iyo sharta waa sidaa weeye xaqa iyo baatilkuna waa sidaa weeye waxyaalaha lagu kala soocana caqliga saliimkaahi marnaba kama hor yimaado qur'aanka iyo sunnada nebi moxamed kama hor yimaado calayhi salaatu wasalaam islaamku marka wuxuu maanta cilaajiyaa qofka jiran islaamku waa caafiya waayo jiradu waa laba nooc weeye physical sickness waxaa la yidhaahdo iyo psychological sickness waxaa la yidhahdo ayaa jira ama psychic sickness inay maskaxdu ka jirto qofka iyo inuu qofku jirka ka jirado labadooda waxaa shar badan qofku inuu jirka inuu ka jirado caqliga iyo maskaxda inuu ka jirado yaa shar badan waa la daawey karaa gaal iyo muslim waa la daawey jirka hadduu jirado waa la daawey karaa laakiin midka adag oo qallabsan oo dhibka badan leh waa cudurka qalbiga iyo maskaxda gala wey asagawna islaamku daa'iman concentrationka siiyaa runtii marka wuu wuu hagaajiyaa wuu daaweeyaa ilaahayna qur'aankiisa wuxuu ku leeyay subxaanaه wa tacala markuu daaweynayay yaa ayuha الnaasu qad jaaءatkm mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi الsuduur wahuda waraxmaة lilmuؤminiin yaa ayuha الnaas qad jaaءatkm mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi الsuduur shifaa lima fi suduur kufrigu waa waa waa cudur weeye nifaaquna iyo hibakaroosiguna cudur kalayta weeye islaam nacaybku cudur kalayta weeye qur'aan nacaybku cudur kalayta weeye nebiga nacaybkiisu cudur kalayta weeye dadka diintaa wataa nacaybkoodu cudur kalayta weeye waxaasoo dhan saldhigoodu waxa weeye qalbiga weeye sadriga weeye marka wa shifaau lima fi suduur buu leeyay ilahi subxaanahu wa tacaala wahuda waraxmat lilmu'miniin hanuun iyo raxmad wahudan lilmu'miniin waraxmatun lilmu'miniin hanuun mu'miniintu u yahay raxmadna mu'miniintu u yahay waa markuu ilaahay khayr la doono subxaanahu wa tacaala oo uu qofkaasi ka doonaya inuu ka caafiyo ilaahay subxaanahu wa tacala waxaa cuduraho ku jira qalbiga oo ay ka mid tahay shubhada naftiga diinta laga shakiyo waayo shakigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha lagu kufriyu ka mid yahay oo manhajka ka hor yimaada shakiga diinta laga shakiyo wuxuu ka mid yahay waxyaalaha qofka diinta islaam ka saara ma oga dadku maxaa yeelay kufrigu wuxuu u qaybsan yahay kufri qawli iyo kufri ficli iyo kufri ictiqaadi iyo kufri shaki afartaasuu u qaybsan yahay hadduu qofku ka shakiyo yihahdo nebi maxamed rasuul miya mise maaha waa gaal wey hadalkan ilaahay kaamil ma yahay mise kaamil maaha waa gaal wey ilaahay wujuudkiisa hadduu ka shakiyo waa gaal wey iska daa mid uu caddaysta faraha kala baxa marka wuxuu qur'aanku daawo uga yahay wax alla wixii shubho ah ee qofkan qalbigiisa la geliyo oo diinta laga geliyo o dhan dhammaantood wax allaala wixii shaki ah oo lagu beero wax allaala wixii maanta ma arkaysaa ka soo horjeeda xaqaa'iqa iyo faktiska islaam ka soo horjeeda oo dhan waxa weeyaan waa wax lagu gaaloobo oo looga baxo marka qur-aanku asagaa intaasoo dhan ba daawey waxaan filayaa waktigu inuu iga dhow yahay waxaan dhihi lahaa markaa xoogaa yar hal haddii u ogolaadaan wadaadada waayo waxaan ku heshiinay inaanu xoogaa gadaal jug isu sii niraahno maadaama marka hore nus saac layga qaatay inaan nuskii saac la gadaal layga daro kowdii barka maahee inaynu labada nirahno sow saas maahe ha saas yahayd ballanku saasoo aha deal is a deal saas maaha gaalada waxay yidhahdeen this is a deal ha marka waxaa la yidhi labada ayaan ka dhignay baa li maxaa yeele nus saac marka horta gadaal layga cunay ayagu ma cunin adinkaa cunteen ilaa adinkaa horada soo daahdeen waxaan leenaha marka manhajka islaamka raacitaankiisa iyo istimraariyat lmanhaj nabi kastoo ilaahay ou soo diraahay manhajkaas rabbaaniga inuu raaco ku qasban yahay yacni ma aha ninka hadda muranka ka keenaya aniga sidaas bay la tahay saas bay la tahay caqligu saasuu keenaya maaha caqligu saasuu keenaya maaha nebi moxamed naftiisa asagoo rasuul ah yaa la yidhi adiga rasuulkaa naftigaagaa rasuul isu ahdana adiga naftigaaga yaa aniga i raacaysa buu yidhi ilaahi subxana wa tacaala xaqaad raacaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xaqou raacaan irin meel alla iyo meeshii xaqaasu aadayuu raacaa quraysh baa u timid maalin maalmaha ka mida bal si fiican aad u fahamteen diintan islaamku diinul itibaac inay tahay macaa nebi maxamed ou raacayo nebi maxamed baa la leeyahay raac oo rasuulkii ah oo nebigii ah ayaa la leeyahy qofka kaleeta marka khiyaar maba lahanba gebigiisa markay timaado naska markay timaado istikhdaam lcaqli fi muqaabalati nasi kufrun ayay yidhahdeen culimmada qaacidada fiqiga waa sidaa weye istikhdaam lcaqli fii muqaabalati nasi kufrun bay yidhahdaan inaad caqligaaga naska ka hor keentahay waa gaalnimo laakiin haddaad caqligaaga aad keento bijaanibi nas inaad fahamtaa isku daydaahay waa maxmuud weeye nabigay ku yimaadeen waxaa la yidhi nebi maxamedow sida aayada aan aqrinay goor dhaweyd oo kaleeto muxuu yidhi in attabic illah maa yuuxaa ilay innii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yowmin cadiimin taa maxaa ku cad marka suuratu yuunus maxaa ku cad haddii nebigu uu ka hor yimaado hadduu nabigu ka hor yimaado manhajka rabbaaniga hadduu ka hor yimaado masiirkiisu masiirka ay bani aadam kasta inuu noqonayo meesha ku dambaynaya meesha qof wal oo bani aadama ku dambeeyo ilahay ka hor yimi inuu ku dambaynayo ilahay u caddeeyey subxana wa tacala qur'anka sow sidaa maaha sow sidaa maaha aayadda qur'aan saa ma taha mase maaha khiyaar miyuu leeyahay marka nabigu annagu ma leenaha marka naska qur-aanka marka leeyahay khiyaar ma leenaha marka iyo rasuulka ya ninkii yidhaha khiyaar baan leeyahay waa kadaab weeye aan diinta fahmin weeye muslim baan ahay macnaheeduna waa sidaa weeye xariggaasaan ku xidhanahay ilaahay ou xagga dambe ka hayo sidii eygiioo kaleetan xariggaa ku xidhanahay anugu meel alle meesha xariggaasu gacanta haydaa ii kaxaysaan u kaxaysmayaa weeye rasuulkuna waa sidaa weye macnaheeda gaaladu eyga liish bay ku xidhaan liish wuu soo wareegaa meeshuu qofkaa wareegaya u socdo raacaa xayawaankaasi kama hari karo muslim baana macnaheedu waxa weeye waan xariirsanahay weeye xariggaasaan ku xidhanaha weye xariggaasaan ku xidhanahay addoon baan ahay cabdi baan ahay macnaheedu waa sidaa weeye yacni khiyaar kale ma jiro taa markii la yidhahdo no no no no no no waa lama galaan weeyaan taas inaad muslimta inaad gaalta waxaa lagu kala gartaa rag iyo dumar midkaa doonta ahaawo haddaanba ka hor imaado taasi lagu kala guur meesha walow taqawala calayna bacda alaqaawiili la akhadnaa minhu biاlyamiin uma laqatacna minhu اlwatiin famaa minkum min axadi canhu xaajiziin hey waa red eye way red eye kama hor imaan karti saas isagoo ah inta u yimaadeen baa la yidhi moxameduu isku wareernay tolkii iyo qabiiladii quraysh kala geydi qabiiladii quraysh kala geydi adeeryaalka abulxakam iyo iska hor timaade iyo abulahab iyo si wax yeel marka hore waxay yidhahdeen iiti biqur'aanin hayri haada ow badilhu waa dhinac laga soo galay weeye maalinkii dambe ay u yimaadeen waxay yidhaahdeen waidaa lam taatihim biaayatin qaaluu lowla jtabaytaha waidaa lam taatihim biaayatin qaaluu lowla ijtabaytaha low ikhtalaqtaha adigu aad soo abuuratid aad la timaadid aad beddeshid waxuu rabbi kuu soo dhiibo oo hadal kale aad xoogaa afkaaga quruxsoo afkaaga quruxsoo afkaaga quruxsoo quruxda afkiina alla ka goo yani saasuu leeyahay adigu jeebkaaga kala soo bax aayadda qur'aan can nafsik siduu ku fasiray qataade iyo suddi iyo ay ku fasireen cabdiraxmaan zayd bnu aslam iyo ibn jariir dabarina uu ku doortay kitaabkiisa tafsiirka adigu jeebka kala soo bax dadka ha kala geynin tol waa tolane tol waa tolane ma taqaaniin baan malaynay taa tol waa tolane weligaa ma maqasha ya ha ma ku tolanna meeshay nagala dhacdaan aragna marka saasuu leeyahay daxaag iyo ay leeyihiin kala imow samada adugu tol waa tolane tolkii waa kala geyday si kale meel dhex wax isugu keen wadduu low tudhinu fa yudhinuu low tudhinu fayudhinuu meel dhex isugu kaana keen xoogaa wax soo dhadhaweey adugu bal tolka kama maarantid adugana lagaama maarme ma ana ilaa min khusayata in qawad qawayt wain ihtadad ihtadayt ma ana ilaa min khusayata tol waa tolane tol waa tolane ou yidhi markaasaa la yidhi qul inamaa attabicu maa yuuxaa ilaya min rabbii innamaa attabicu maa yuuxaa ilaya min rabbii waxaan raacayaa dee waxuu rabbi ii waxyooday anigu aan raacaya tol waa tolana raaci maaye aayadna anigu samada kalama imaa karee oo haddaan ku been abuurto waxaanu isagu ii soo dhiibinin halbowlahu igoynayaa waxaad ku tidhaahdaa in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya meesha aan hubo inaan ku nabadgelayaa taa weeye nin dhihi karaa ma jiro in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya dig dig dig dig dig dig dig dig dig maalin wadaad noqo maalin ibliis noqo no ma soconaysa taas oo kale ma soconaysa taas ilahay marka saasuu leeyay subxaanahu wa tacaala hada basaa'iru min rabbikum wahudan waraxma liqawmin yu'minuun hada basaa'iru min rabbikum wahudan waraxmatun lilmu'miniin liqawmin yu'minuun qomka ilaahay rumaynaya basaa'ir buu u yahay hanuun buu u yahay raxmu u yahay buu qur'aanka leeyahy laakiin qoonka aanan ilaahay rumayninin waxba kuma dheefayaan قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون سورة الأنعام سمع وما هذا يتمد معالي فارح لك وستي may wallahi abujahal iyo abulahab ay la kowsatay halkaasay mariday abujahal iyo abulahab halkaasay mariday saasaa la doonaya nabigaa la leeyahay sidaa ku dhe runta u sheeg oo hadduuna qofku xaqaba sheegi karinin qof aan xaqii aqoon hadduuna xaqaba u sheegi karin muxuu ka sheeganaya muslimnimada soo maqaarsaar beena ma maqaarsaar beena wey qul laa aquulu lakum sidaa ku dheh nebi maxamedow idinku odhan maayo anugu cindii khazaainu sama khazaa'in ullah anaa maal idin haya isoo raaca idinku odhan maayo walaa aclamu alghayb haybkaan ogahana idinku odhan maayo walaa aquulu lakum innii malak malag baan ahaana idinku odhan maayo in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay anigu raacmay haddaan maxamed ahay ilaa wuxuu ilaahayiisa waxyood maahay wax kala raacmaayo awood uma leh war diintu waa taa weeye maaha inuu yidha caqligayga saasay ila tahay yani hanfariir cidlaha inuu isla tahay no no no waxaas ma shaqaynaya kun musliman aw hayra muslim that's it maxaa furqaanku saasay ku tahay inay bannaan ka dhigto oo qofku yidhaahdo muslim maaha inuu muslim xaqiiqiya noqdo intaa un bay ka doonaysa ma jirto bartime muslim ma jirto wax la yidhaha bartime muslim miyaa jira bartime ma jira bartime muslim ma jira bal noo soo fiiriya meeshay qolada sida aan aragne bartime muslim ah hadda lagu hayaa ah bartime that's it bartime job baa laga yaqaan halkan bartime muslimna waa laga garta halkan maalinba in aayadaha laga carariyo qur'aanka iyo diinta laga cararo oo la yidhaha ah aayadahaas waxay ka hadlayaan waxna laku soo raadsayo terroristay ka hadlayaan waa bartime muslim wey ilahay marka saasuu leeyay subxaanahu wa tacaala bal aayadaha u fiirsada falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سبحانك يا رب سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلهي بان كدارته إناني الرمينين وأنا كسور راعنين إلى نبي محمد إيكاغا سو حكم تمان أديغا وحالي وحيس كاغا حتر مضي ama ay kala garan waayeen jeerhay xukunkiisa adiga kuugu yimaadaan saasaa la doonaya inuu yidhaahdo qabiil markii la islaahay yidhahdo maya u kaadi anigii adiga iyo ilaahay ilaahay baa la raacayaa kaalay aan ku kala xukuntanay qur-aanka wax kuu dhibi mayda anna wax ii dhibi mayda kaale xaaskii ninku markay isqabtaan ay uu yidhaahdo ama iyadu ay tiraahdo kitaabka allah noo kala gar qaybinaya kaalay beentaa ku warwareegani mafrashada iyo balaayada mafrash muxuu ahaa balaaya ku dhacday miyaa naqaan anagu dayac mafrash miyaa la yidhahdaa mafrashka dayaca mafrashka dayaca saqiir qadiya kaan anigu idhaahdo saqiir qadiya sodoh be sodoh oomiye ha ilaa kumi looma reebe sodoh oomiye saqiir qadiye ha zawja xumeeye kaan idhaahda wey saqiir qadiyaha zawja xumeeyaha sodoh oomiyaha ha ha waa kaa wey maya ha ka hadlan ha ka hadlan qaadka maxay hadda qaadkay ka hadasho wadaad waxaa tahay oo wadaad inkaar qabaa tahay saasuu qur-aanku leeyahay xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum uma laa yajiduu intaa kaliya looga maran waxa leeyahy uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta weliba aanay muran iyo xanuun yar ka qabin waxaad kala xukuntay wa yusallimuu tasliiman waa masder baa la yidhahdaa absolutely wey absolutely aadan wax murana ka qabinin yusallimu tasliiman yacni total submission weeyaan englishka total submission completely inaad naftaada hogaamisidood raacdidood tiraadid no discussion no comment at all we have to follow waa taas languagekeedu waa taa weeye nabigaa marka la yidhi alayhi salaatu wasalaam diinta dadka in laga fidnayo bani aadamku khatar iyo meerkaan kuu sheegaya marka nebiga maxamed marka sidaa lagu leeyahay qofka muslimka ee diinta haystana waxaa leey sidoo kaleeto war qusayayay kuluminina iska jir qabiilka qusaye la yidhayo kulumin iyo afraaddiisa iska jir wain tutic akara man fi lard yudiluuka can sabiili illah haddaad raacdid nebi muxamedow aad ateecdid in badanoo ahlo ardiga ka mida waddada ilaahay bay ku gefsiinayaan ee ogow war ma xafidi karna ayadda qur'an bal gadaal ugu noqdo kulligeen qaata ayaddaa qur'aan wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illaah balaayada kale oo taalla waxa weeyaan dadku waxay ku leeyihiin lagaa badane kusoo raac walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat الsamaawaat wاlardu waman fiihina bal ataynaahum bidikrihim fahum can dikrihim mucridun buu yidhi ilahi subxaanaه wa tacaala haddii dadka ra'yigooda ou xaqu raaci lahaa lafasadat الsamaawaat wاlardu سؤالات ولا ولا مسألة يعني أوكي مم. كلام جميل آه... نبي عليه الصلاة والسلام iyo ilaahay mansilada agtiisa ka joogiyo nabigu mansilada uu ka joogo dadka agtooda iyo waxay u baahan yihiin inaan xoogaay badan laga si laakiin hadda ma odhanayno maxaa yeeley waxaa la yidhi red eye double red eye overrule one red eye double red eye override one red, red eye marka horta il aan ku fiiriyey soo maha marka horta aan ire waxbaa iga goosateen hadda labaa la ii dhiibay marka labadaa xoog badan dee ha labadaa xoog badan waxaan odhan lahaa marka ninkii hadalka uu rabo wada yidhinna dee dabcan ma wada dhammayn hadal kii qaar ka yidhinna hadal o dhan kama teginin waxaan dhihi lahaa marka khulaasat alqowl nabiga jacaylkiisa aan jeclaano annagay danu noogu jirtaaho ilaahay ballan buu ka qaaday subxaana wa tacaala sanurdiika walaa nasuu'uka ayuu yidhi ilaahay nebi maxamed waan ku raalli gelin doonaa kumana xumayn doono nimanka muxadisiinta xadiidkaasi aada uga hadlana waxa weeye qof intaanu badbaadin karno oon iimaan ku badbaadin karno dadkaaga waan badbaadinaynaa weeye tawxiidka iyo waxdaaniyada waxay ka mid tahay manhajiyada in lagu dadaalo manhajka istimraariyadiisa iyadaa u saldhiga haddaad aragto ninku yidhahda tawxiidka yaanaan baranin qur-aanka yaanaan baranin wey macnaheedu tawxiidka yaanaan baranin qur-aanka yaanaan baran weyn maxaa yeeley hadal kastoo tawxiidka ku saabsan haddaan aayad qur-aan daliil looga soo dhiginin waxba tari maayo sow sidaa ma tawxiid kastoo la yidhaha la dhigayo qaybihiisa oo lakala soo qaado haddaan xadiid rasuulka iyo aayad qur-aan la ag dhiginin waxba tari maayo muran hadal nin kala yiri wey mas-uuliyay u baahan tahay iyo qaaditaan waxaa qaadi kara ilaahay oo la rumeeyo rasuulkiisaoo la raaco kutubtiisaoo la qaato maalinta qiyaama ilaahay lala soo hor istaago oo go-aankaas la gaaro iyay ku suuroobi karaysaa waxay u baahan tahay marka dacwadaas iyo manhajkaas qaaditaankiisu wuxuu u baahan yahay sabir fara badan oo macaasida dadka dhibka dadka bani aadamka ka imaanaya lagu sabro waxyaalo fara badan oo qofka oo raadinaya isagana uu ka sabro wuxuu u baahan yahay tarbiya islaamiya oo saliim ah ayuu u baahan yahay oo isugu jirto akhlaaqda qofka oo la dhiso hadday tahay sadqiga iyo ammaanada iyo maanta ixsaanka iyo cadaaga iyo waxyaalahaas oo dhan kulligood in la dadkii la baro manhajkaas wuxuu ku maanta markaysaa ku saloobayaa in dadka laga dhiso xagga ijtimaaciyadan laga dhiso waayo waxaan dhir akhlaaqiyaadka waxay ka mid yihiin manhajka rabbaaniga ay ka mid yihiin insha allahu tacaala marka intaas ayaan kusoo gebagabaynaya waxaa kalayto haddii aynu awood u helnana waynu wadi doonaa qaybteeda kale haddii aynan awood u helininna waagi ilaahayna kulmiyaha la gaaro ama wadaad kale alla u bixiyo wabilaahi tawfiiq wsala allahu calaa sayidina muxamed